wafdi ballaaran ayaa soo gaadhay galabta magaalada buuxoodle iyagoo kasoo kici timay caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho wafdigan waxaa hogaaminayay cabdifatax maxamed cali la taliyihii hore ee dhinaca siyaasadda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo maxamed yuusuf jaamac indhasheel madaxweynihii hore khaatumo wafdigan ayaa si ballaaran loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ismaaciil mire international airport waxaana ku soo dhoweeyey simada dhaqanka culimadiinka dhallinyarada ururada haweenka iyo ciidamada gobolka ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay simada dhaqanka oo soo dhoweeyey wafdidan
waxaynu joognaa erboodkii magaalada buuhoodle waxaan soo dhoweynaynaa oo si sharaf leh oo qiimale aynu u soo dhoweynaynaa madaxda inooga timi magaalada xamar ee muqdisho oo uu ugu horeeyo madaxweyne maxamed yuusuf jaamac indhasheel iyo sheekh cabdifataax maxamed cali oo ah guddoomiyaha communitiga ama bulshada sool sanaag iyo cayn ee muqdisho waxaan leenahay run ahaantii waa laba shakhsi oo aad iyo aad muhiima iyo wafdiga ballaaran ay hogaaminayaan ee la socdaba aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa khayr allah idin siiyo waxaan idinka barannay inaad wax badan oo bulshada danteeda ah iyo fikir ah aad keentaan oo aad ku soo biirisaan ummadda waxaan filaynaa safarkan oo aan idinka rajaynaynaa inaad wax badan ama fikir badan oo ummaddu ay u baahnaayeen aad noo waddaan insha allahu tacaala wixii kulana iyo wixii warana waa isugu imanaynaa maanta waxa ay u tuban yihiin ee halka ay u joogaan madaxdii iyo isimadii iyo cuqaashii iyo culimmadii buuhoodle iyo dhallinyaradii iyo haweenkiiba wax weeyaan waa soo dhoweyntiinna iyo iyo ahmiyadda ay leedahay aad iyo aad bay u mahadsantihiin soo dhowaada insha allah waa idiin sugaynaa waana idinka war dhowraynaa waana idiin tooghaynay aad iyo aad baan idiin salaamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah raxmaanka ayaan u mahadnaqaynaa mar labaad waxaanu u mahadnaqaynaa ilaaha wafdida qiimaha badan ee aanu sugaynay ee maantao dhan bacadkaaan u taagnayn ee aan u oomanayn ilaaha nabadgelyada noogu keenay ilahaasaan u mahadnaqayaa intaa haddii aan hore uga socdo halkan waxaa jooga isimadii gobolka cayn cuqaashii culimaa udiintii warbaahintii ciidamadii shaqaalihii eriboodka dhallinyaradii iyo haweenkii dhammaan waxaannu qalbi furan niyad furan gacmo wanaagsan iyo calibo qoyan ku soo dhowaynaynaa waftidaa qiimaha leh ee ay noo timi ee ka timi magaalada xamar ee aanu sugaynay waftidaasi oo ay hogaaminayaan mudane maxamed yuusuf jaamac iyo mudane cabdifatax maxamed cali assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhoweynaynaa madaxweynihii hore ee khaatumo maxamed yuusuf jaamac idhasheel iyo cabdifataax maxamed cali oo ah la taliyihii hore ee ra-iisul wasaarihii dowladdii t f g da ahayd ayaan halkan maanta ku soo dhoweynaynaa garoonka ismaaciil mire international aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynaynaa waxaanu idinku soo dhoweynaynaa deegaankiinni iyo dadkiinni aad iyo aadna waa idiin sugaynay oo wakhti dheer baanu taagnayn garoonka waa idin soo dhoweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyadii uu idinsoo nabadgeliyey aad noogu timaadeenna allaan uga mahad celinaynaa wixii kale fadhi baynu isku odhan doonnaa waa laba shakhsi oo aad ugu muhiim ah deegaankan gobolka cayn ama guud ahaanba gobollada sool sanaag iyo cayn laba shakhsi oo aad ugu muhiim ah weeye in badanna waa sugaynay waana noo timaadeen wixii kale fadhi baynu isku odhan doonnaa insha allah bidnillahi kariim soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaannu aad iyo aad u soo dhoweynaynaa wafdida nooga timid xamar waxaa loo soo baxay oo aad dhaantayada aragtaan intii kalena magaalada idinku sugaysaa diyaar idinku tah annana waadna aragtaan amyadda iyo hanka aannu inii qabno ayaad laydinku soo dibadbaxay allahayna guuleeyo allahayna guuleeyo insha allahu tacaala waynu soo dhoweynaynaa waynu soo dhoweynaynaa waynu soo dhoweynaynaa wixii war iyo taliyina ugu dambeyntii waxaa hadalkaas kaga kala dambeeyey maxamed yuusuf jaamac indhasheel madaxweynihii hore ee khaatumo iyo cabdifatax maxamed caali
isimada cuqaasha culimaa udiinka waxgaradka aqoon-yahanka mas-uuliyiinta kale saraakiisha ciidamada ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ardayda haweenka iyo dhammaan walaalaha sharafta badan leh ee inagu soo dhoweeyey halkan marka hore waan salaamaynaa waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya waxaan si weyn ugu faraxsannahay oo aan raalli uga nahay sida quruxda badan leh ee aad inoo soo dhowayseen waxaan aad iyo aad idinka mahad celinaynaa waanan marnaba ilaawi karin muddadii dheerayd ee halkan aad inagu sugayseen een, iyo sida quruxda badan leh aad inoo soo dhoweyseen labadaba waxaan rabnaa insha allahu tacaala oo aanu dhambaal salaana idinka sidnaa guud ahaan shacabkii ehelkiinna ahaa ee ku noolaa gobollada banaadir iyo hareerahooda Een, waxaan kaloo rabnaa insha allahu tacaala wafdigayaga uu u socdaa dee inaynu balliswaraysanno guud ahaan xaaladaha ka jira gobolka Een, wadatashi samayno hadduu alla idmo Een, sidii aragti midaysan oo isu dhow loo heli lahaa ka shaqayno kadibna ku howlgalna hadduu alla idmo waxaanan aad u rabaa insha allahu tacaala inaannu qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan aragno oo aanu la tashanno qof walba aragtidiisa dhegaysanno een, ugu dambayntana fikir mida gobolkan iyo guud ahaan gobollada la xidhiidha sidii loo heli lahaa inaynu ka shaqayno insha allahu tacaala waxaanan rajaynaynaa inaannu garab iyo gaashaan idinka heli doonno mar kale iyo mar kale waad mahadsan tihiin guud ahaan ka qaybgalayaasha aad iyo aad baan ugu mahadcelinay Een, reer buuhoodle gobolka cayn markaan reer buuhoodle leeyahay Een, ee halkan isugu yimi ee maantoo dhan bacadka taagnaa ee na soo dhoweeyey sida sharafta le noo soo dhoweeyey hadday dhaqan yihiin hadday yihiin maxay ahayte waxgarad kale hadday yihiin ciidan yihiin hadday dhallinyaro yihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan idin leedahay mahadcelin intaa uu cabdifataax maray iyo ka badanba inaannu idiin mahad celinno haddii alla kuusama ogol yahay yaad naga mudan tihiin ee naga guddooma anigu muddaynu kala maqlayno muddo dhowr sana haddii bidka eliya imanka ismaynan arag Een, muxuu ahaa waxaannu u soo noqonnay sidan uu cabdifataax idiin sheegay inaannu degaanka u kuurgallo axwaashiisa kiisa gaar ahaaneed iyo ka guuda uu s- een, reer esasiin la wadaagaba axwaashaana hadday tahay dhinac maxay ahayd horumarineed hadday tahay dhinac amni hadday tahay dhinac iskaashi intaba haddii bidkeli waynu gudageli doonnaa wakhtigeeda mid walba iyo wakhtigeeda ku habboon waannu idinla joognaa diyaaradda la noqon mayno qof qof iyo koox koox iyo haddii bidkeeda leeyahay een, een, guruub guruub hadday dhallinyaro tahay hadday haween tahay way soo arki doonnaa qolo walba gaarkoodaynu soo arki doonnaa haddii alla idmo waxaanu rajaynaynaan in wax wanaagsan oo wax ku oloo tayale ay ka soo baxaan kulamadeenna Een, degaankeenna waad ogtihiin dee howlo fara badan baa ka socda degaanku is- sooliya sanaaga iyo cayn axwaal fara badan baa ka jirta waxaana haddii bidkeeliya tashay baynu kaga mid- aynu kaga midaysannahay ayuunbaynu ciid maxamed cabdi radio daljir buu hoodle